آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات واعلم بو أن لأسماء العدد tirada asmaadeeda allatii asmaadaasoo calaa wasni faacilin ku socotaa arbaca xaalaatin afar xaaladood inuu sugnaatay ogow ixdaaha alifraad waa in la ifraadiyo keligeed la isticmaalo iyadoo aan la idaafaynin waxna aan lagu nasbiyo taquul waxaa leedahay thaanin halkaasi ka bilaabane midkii labaad thaalithuun midkii saddexaad raabicun midkii afaraad khaamisun kii shanaad wa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay waaxidun hal xabo mawsuufun bi haadihi sifa oo tilmaantaas wata waa hal laakiin mid uu ka horreeya hadduu haani yahay haalidna waa mid laakiin laba ay ka horeydo tilmaantii kii saddexaad tilmaantii saddexaad buu wataa raabicun waa mid laakiin saddex baa ka horeyda haalisun iyo raabicun iyo khaamisun ayaga wax iclaala ma gelin laakiin haanin iclaalu qaadin baa galay athaaniyatu an yudaafa waa in la idaafeeyo asmaadii ilaa maa shay loo idaafeeyo huwa faacilku waa mushtaqun minhu laga soo ishtiqaaqay asmaadii calaa wasni faacil ku socotay baa waxaa loo idaafayna meeshii laga soo ishtiqaaqay fataquul waxaa leedahay haaniya tnayni haanigii marka waa mudaaf ilaa maa shay baa loo idaafeeyey maagaas markayuu ku dhacaa itnayn huwa haaniguba mushtaqun minhu isaga laga soo ishtiqaaqay haaniya tnayni haanigii waxaa laga soo ishtiqaaqay ithnayni waana loo idaafeeyey waa u idaafaysanyahay thaani waa mudaaf ithnayni waa mudaafun ilayhi wa thaalithu halaathatin wa raabicu arbacatin macnaheedu haddaba muxuu yahay thaaniya thnayni laba mid ka mid ah thaalithu halaathatin saddex qofood mid ka mid ah raabicu arbacatin afar qofood mid ka mid ah wa macnaa waaxidu min itnayni waa laba hal qof oo ka mid ah wa waaxidu min halaata saddex mid ka mid ah wa waaxidu min arbaca laakiin sideeda mararka qaarkood dadku way ku wadaanoo laakiin waa macno saxa ma aha thaalithu halaathatin saddex mid saddexeeya macno saxan hadde ma aha haddii saddex aayasee ku saddexeeyey qaala allahu tacaala id akhrajahu aladiina kafaruu markii ay saareen kuwii gaaloobay thaaniya tnayni isagoo labo mid ka mida ah isagii abubakar bay ahayn wa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu waxaa dhaba inay gaaloobeen kuwii yidhaahday ina allaha thaalithu halaathatin allah aaliha saddexa waa mid ka mid ah saddex ilaah mid ka mid a waay allah waa ku gaaloobeen sidaas tasliidka waa ku gaaloobeen athaalithatu mada midda saddexaad id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni haaniya tnaynidaas waa xaal oo xaggee laga xaalaynaa id akhrajahu hadaasaa ka xaalaynay alhaalihatu midda saddexaad an yudaafa waa in la idaafeeyo ilaa maa duunahu waxaa isaga ka hooseeya waa in loo idaafeeyo oo maxaa ka hooseeya tusaale ahaan haalidkii waxaa ka hooseeya itnayn raabiciina waxaa ka hooseeya talaata khaamiskiina waxaa ka hooseeya arbaca saadiskiina khamsa saabiciina sita inaad marka tidhaahdo saabicu sittatin khaamisu arbacatin haalisu snayni inaad tidhaahdo wixii markaa ilaa maa huwa mushtaqun minhu ma aha xaaladdan waxay ku jirtaa isla idaafadiia afar xaaladood waa sooma ku dhihin afarta xaaladood laakiin laba xaalaa isla socotaa xaaladda koowaad waa in la ifraadiyo xaaladda labaadna waxa ka dambeeya waa inuu nasbiyo waa noo imaan doontaa xaaladda saddexaad baa marka waxaa isku waxaa kuusoo hosgelaya inuu mudaaf yahay laakiin waxaa loo idaafeynaa marna waa ilaa maa huwa mushtaqun minhu marna waa ilaa maa huwa duunahu idaafada marka labadaas qaybood baa iskula kaa jirtaa an yudaafa waa in la idaafeeyo ilaa maa duunahu waxaa isaga ka hooseeya ka qowlika tusaaleahaan waa adoo yidhaahda haalisu thnayni labo kan saddexeeya labay ahaayeen wuu soo saddexeeyey raabicu halaathatin saddex kii afareeyey khaamisu arbacatin afar kii shaneeyey haddii qof dumar ay tahana maxaa leeyahay haalisu thnayni laba qofoodoo meel jooga hadday soo saddexaydo maxaa leeyahay haalisu thnayni maa laamso waa la ta'niisinaa waa in la ta'niisiyo liannahu jaarin cala alqiyaasi abad waa in la yidhaahdo thaalisatu ithnayni haddii laba dhadigayna thaalitatu ithnatayn raabicatu halaathatin saas la dhaho wa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay ujeedadiisu waxay tahay jaacilu lithnayni labadii kii ka dhigay binafsihi naftiisu wuxuu uga dhigay halaathatan saddex oo binafsihi maxaa laga rabaa jaacilu lithnayni halaatha maa laho laba qofood wuu saddex ka dhigay laba qofood waxa aa saddex uga dhigayso qof kale ma noqon karto laba qofood oo meel joogta mid saddexda haddaa kusoo darto jacaltahum halaatha sax soo saddex kama aadan dhigin jaacilu lithnayni halaatha laba qofood oo meel jooga haddii qof aa u keento oo aa ku saddexaydo jaacilu lithnayni halaatha waa tahay binafsi marka waa laga maarmaan laba qofood wuu saddexeeyey nafsadiisuuna ku saddexeeyey isagaa wuxuu noqday kii saddexaad saasaa raama jaacilu lithnayni naf laba kii ka dhigay binafsihi naftiisuu halaathan saddex uga dhigay isagaa kii saddexaad noqday wa jaacilu halaathati saddexda kii ka dhigay binafsihi nafsada-aantiisa arbacatan afar buu uga dhigay marka caynkan uu yahana wuxuu ka dhigan yahay daaribu zaydin buu ka dhigan yahay ilan maa kaana calaa siiqati faacil waa haalif iyo raabic iyo khaamis iyo daarib bay la mid yihiin sida uu mafcuulu bihi u qaato buu kana mafcuulu bihi u qaadanaa mafcuulu bihigiisa waa loo idaafay karay soo ma ahayn kana mafcuulu bihigiisa waa loo idaafay karaa idaafadan oo haalisu thnayni raabicu halaathatin maxda miya mase waa hayru maxda idaafa maxda o ayru maxda idaafa hayru maxda waaye lafdiya miyaa mase macnawiya waaye lafdiya waaye fii taqdiir linfisaal miyaa mase fii taqdiir linfisaal ma aha fii taqdiir linfisaal ilan haalifkan faacilkiisii aaway meeshuu ku jiraa mafcuulkiisiia loo idaafay marka waa loo dhexeeya labadoodayda qaala allahu tacaala allah wuxuu idhi maa yakuunu min najwaa halaathatin ma dhaco saddex qofood koodkood ma dhaco saddex qofood ma ma koodaan yacni ma shooraan tusaale ahaan ilaa huwa haddiiba ay shooraan huwa allah raabicuhum waa kii afareeya min najwaa halaathatin najwa marka waa mudaaf halaathatinna waa mudaafun ilayhi yakuunu daani waa taama faacil bay qaadataa wa faacilkeedii ayna faaciluhaa faacilkeedii al rabaa maa yakuunu min najwa halaathatin najwa see faacil ku noqona waa majruure mintaa zaa'ida laakiin sila qur-aanka marka mintu marka ay zaa'ida noqonayaan laba shardi waa in la helo sooma ahayn shardiga koowaad isimka ay gele waa inuu munakar yahay hadee munakar waa yahay shardiga labaadna waa inuu ka horeeyo nafyi ama istifhaam haddana maxaa ka horeeya nafyiga ka horeeya maa yakuunu min najwa halaatatin saddex qofood koodkood ma dhaco ilaa waraabicuhum allah waa kana fareeya walaa khamsatin shan qofood koodkood ma dhaco ilaa huwa saadisuhum allah waa midka lixeeya qur-aanka sida ilaahay uu ku sheegay makhluuqaadkiisa waa ka sarreeyaa fi akar min aaya buu ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi allah waa midka addoommada qasba oo xukunkiisa ku qasba addoommadiisana waa ka sarreeyaa waa khabarun bacda khabar alqaahiru waa khabar fowqa cibaadihina waa khabarun haani waa khabarka labaad saddex qofood marka haddii ay ay shiraan oo si gaar ay u shiraan macnaheedu maaha ilaahay daatadiisa ku dhex jirta isagaa dhex jooga oo makhluuqaadkiisuu dhex jooga ma ilahay waa ka nasahan yahay inuu makhluuqaadkiisuu dhex joogo laakiin sida ilaahay uga warqabo oo hadalkooda uu maqla oo axwaashooda uga warqabo buu ilaahay uu ku afadhiyey araabica midda afaraad an yansiba maa duunahu waxaa isaga ka hooseeya waa inuu nasbiyo an yudaafa ilaa maa duunahu soo ma ahayn markaas waa loo idaafay haddana wuu nasbinaa marka taquul waxaa leedahay raabicun halaaatan faacilkeedigaabay waa ku asuran yahay huwa asagu raabicun waa midka afaray raabicun idan huwa baa ku asuran halaaatan waa mafcuul bihigeedii bitanwiini raabic raabicadoo tanwiininaya saddex ayuu afaray waa isku macno marka raabicu halaatatin iyo raabicun halaatatin waa isku macno tanwiin raabic wanasbi alaaatin alaatana la nasbiyo mafcuul bihi baa lagu nasbiye kamaa taquulu saa u tidhahda jaacilu halaaati saddex kii ka dhiga arbacatan afar saas ma idiin qoran wanasbi alaaatin kamaa taquulu jaacilu halaaati arbacatan saas ma idiin qoran jaacilu halaaati arbacatan tanwiinsana haye kamaa taquulu saa u tidhaahdo jaacilu halaaati saddexkii ka dhigay arbacatan afar raabicun halaaatan raabicdaanu aisim faacil yacmalu camala ficli yarfacu lfaacil wayashhu mafcuul faacilkiisa oo ku asturan yahay halaatatana waa maxay mafcuulu bihigiisa mansuub calaamatu nasbihi alfatxa idan raabicun halaaatan iyo raabicu halaatatan waa isku mid haddii la tanwiiniyo yani oo aad tidhaahdo raabicun halaatatan iyo raabicu halaatatin waa isku mid laakiin marna mafcuulu bihiisa ku nasbiday marna oo idaafeeday macnaheeduna waa sidaas haddaba raabicun halaatatan waxay tahay jaacilu halaaati arbacatan ka waa la dhihi karaa iyadana jaacilun waa kii ka dhigay ahalaaata saddexda waa kii ka dhigay arbacatan afar marka jaacila markaas meeqa mafcuulay qaadanee laba mafcuul haddii la idaafeeyana mafcuulkeedii horaa loo idaafay mafcuulkii labaad ma cusbida walaa yajuusu milu dalik kaasoo kale ma banaana fi lmustacmali midka loo adeegsaday maca ma shtuqa minhu midkii laga soo ishtiqaaqay maciisa ma dhihi kartid haaliun halaaatan ma dhihi kartid uu leeyahay raabicun arbacatan ma dhihi kartid khaamisun khamsatan ma dhihi kartid midka loo idaafeeyey maca ma shtuqa minhu kuma nasbi kartid uu leeyahay laakiin midka loo idaafay ilaa maa duunahu waa nasbi kartaa khilaafa lilakfash wahaclab ayadoo akfash iyo haclab la khilaafaa wallahu aclam